wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka furtay shirka wadatashiga qaran ee lagu qiimeynaya waxbarashada dalka shirkan oo socon doona muddo laba maalin ah waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday maamul goboleedyada dalka iyadoo lagu soo bandhigay warbixinada la xiriira nidaamka imtixaanaadka iyo horumarka laga gaaray madaxa imtixaanaadka iyo shahaadooyinka wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya xuseen muuse iyo axmed kheyre oo ah agaasimaha imtixaanaadka ee wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa ugu horeyn munaasabada ka hadlay iyaga oo ka warbixiyey cilmi baarista laga sameeyey nidaamka imtixaanaadka iyo horumarka laga gaaray dhanka kale agaasimaha guud ee waxbarashada iyo barbaarinta wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya cabdulaahi cabdi cumar oo goobta ka hadlay ayaa sheegay muhiimada ay leedahay la xisaabtanka iyo dahafurnaanta nidaamka waxbarashada ee dalka
howlo aan soo qabanay oo la xiriira maadooyinka imtixaanaadka lagu galay iyo cilmi baarisyo la sameeyey oo laga sameeyey imtixaanaadka saddexda maado oo waxaa jirta aan ku sameyno analysis waa maadada tarbiyada ingilishka iyo maadada chemistryga waxaan ku sameynaa waxa la yidhaha item response analysis ama lafagur aan ku sameynay shirka marka waxaa noo soo doconaa maanta ilaa berito analysis in la suubiyo oo bulshada loo soo bandhigo oo research laga suubiyo oo la yidhaahdo meelo badan taabanaysa oo manhajka taabanaysa macalinka taabanaysa imtixaanka taabanaysa hadda ka hor weli ma dhicin marka runtii waa guul weyn oo usoo usoo hoyatay haddaan nahay xafiiska imtixaanaadka waxaan rajey doonaa insha allah anakuna inaan qiimeyntan iyo analyskan ayaga lafteedu aan qeybteena uga soo dirno oo imtixaanaadka dugsiga dhexe ayaka lafti analyskaas aan si guud usoo abarkii oo dalka dhan uga soo warbaxo haddii ilaa yidhaahdo shirkan oo inta uu socdo lagu soo bandhigayo warbixinada laga diyaariyey nidaamka imtixaanaadka dalka iyo sidoo kale horumarada laga sameynayo dahafurnaanta waxbarashada ayaa socon doona muddo laba maalin ah iyadoo ka qaybgalayaashu ka faa'iideysan doonaan